faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo adna maqlaysaan ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa saaka dhegaystayaal ugu dooroon howlgallo xalay laga sameeyey xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya khayre oo shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyey belashada bisha barakaysan ee rabadaan xildhibaanada golaha shacabka oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka faahfaahinno ka soo baxaya gaari hay-adaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ay gacanta ku dhigeen wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta soomaaliya oo ku dhawaaqday in maanta ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee rabadaan akhbaaraadka dibaddana dhegaystayaal warka subax waxaad ku maqli doontaan dad ku dhintay diyaarada dab qabsaday dalkaasi ruushka intaasi waa qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal diyaargarooba goorra warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniina taarikhduna ku beegan tahay lixda bisha shanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaasoo fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ummadda soomaaliyeed ugu hambaliyey bilashada bisha barakaysan ee rabadaan waxaana ra-iisul wasaaraha uu sheegay inuu ummadda soomaaliyeed u rajeynayo in khayr iyo wanaag ay ku dhammaystaan bisha barakaysan ee rabadaan waxaana dhanka kale ummadda soomaaliyeed uu kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan isku duubnida iyo sidoo kale sidii ammaanka ay uga qayb qaadan lahaayeen inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta oo isniina taariikhduna ku beegan tahay lixda bisha shanaad laba kun toban iyo sagaal kulan ku yeelanaya xaruntooda golaha shacabka ee magaalada muqdisho ajendaha kulanka ayaa maanta waxa waa ajendaha kulanka ayaa maanta ah akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka badaroolka kaasoo xildhibaanada golaha shacabka uu soo marsiiyey akhrinta koowaad waxaana kulanka maanta goobjoog ka noqon doona mas-uuliyiin ka socota dowladda feder waa was- mas-uuliyiin ka socota wasaaradda badaroolka xukuumadda soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ayaa xalay lagu wargeliyeen maanta oo isniin ah ku- kuna beegan kowda bisha rabadaan uu jiro kulanka baarlamaanka waxaana xildhibaanada sabtidii ay doorteen laba xubnood ee ka banaanaa guddiga la socodka iyo dib ogista dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ayaa intaa ay ku guda jiraan kalfadhiga shanaad waxaa horyaala shaqooyin dhowr ah eejandayaal dhowr ah oo u baahan inay ansixiyaan ama qaarkood ay wax ka bedel ku sameeyaan laamaha amniga ayaa gacanta ku dhigay gaari nooca caasiga loo yaqaano oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kadib markii ay ku soo wargeliyeen ciidamada shacabka ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha ciidamada amniga ayaa ku qabtay gaarigaasi agaarka xaawo cabdi ee deegaanka ceelasha biyaha kaasoo la rabay in lagu dhibaateeyo sida ay sheegeen laamaha ammaanka shacabka gobolka banaadir sida ay sheegtay sakiye xuseen axmed oo ah taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliya taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska soomaaliya ayaa sheegtay in lagu guda jiro furfurista gaariga qaraxa waa gaariga wada waxyaabaha qaraxa ee al-shabaab ay leeyihiin sida ay sheegtay islamarkaana ay doonayeen ay ku dhibaatayaan ummadda soomaaliyeed wasiirka awqaafta arrimaha diinta soomaaliya ayaa habeennimadii xalay ahaa ku dhawaaqay in maanta ay tahay kowda bisha barakaysan ee rabadaan inta badan wadamada caalamka ayaa waxay ku dhawaaqeen maalinta oo isniina ay tahay kuna beegan waa maanta isniina kuna beegan lixda bisha may ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee rabadaan gobolada soomaaliya ayaa dadka ay ka arkeen bisha waa gobolada soomaaliya qeybo ka mid ah ayaa dadku waxay ka arkeen bisha barakaysan ee rabadaan dhinaca kale wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa habeennimadii xalaha shaaciyey in maanta ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee rabadaan wuxuuna dadka soomaaliyeed ugu hambaliyey bilashada bisha barakaysan ee rabadaan dhanka kale deegaano badan oo ka tirsan dhulka soomaaliyeed ayaa maanta aan laga soomanayn iyadoo dadka qaarkood ay sheegeen inaysan arkin bisha islamarkaana aysan hayn caddayn ku filan oo ku aadan inay ku soomaan halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow soomaaliya iyo masar ayaa ka wada hadlay arrimo quseeya labada dal wasiirka wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane cabdulqaadir axmed khayr cabdi ayaa shalay oo axad ahayd ku qaabilay dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda masar danjire xamdi lowza wuxuuna ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada geesoodka iyo iskaashiga wadaagga sidoo kale arrimaha ugu dambeeyay gobolka iyo dunida soomaaliya waxay doonaysaa inay horey u dhaqaajiso xiriirka kala dhexeeya masar dhinacyada kala duwan si kor loogu qaado waxa wadaagidda istaraatiijiyadda iyo in la qoto dheereeyo iskaashiga dhan kastaba leh oo ay ka mid yihiin ammaanka militariga waxbarashada iyo ganacsiga kulanka labada mas-uul ayaa kusoo dhammaaday is-afgarad iyagoo sheegay wixii hadda ka dambeeya ay sii xoojin doonaan xiriirka u dhexeeya wadamada soomaaliya iyo masar howlgalhayaha laga sameeyey xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo faahfaahino dheeraadana ay ka soo baxayaan ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa xalinta waxay howlgallo kala duwan ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada hodan ee gobolka banaadir howlgalkaas oo lagu soo qabtay dad fara badan ciidamada ayaa howlgalkooda waxa uu ahaa mid guryaha qaar ay baaritaano ka sameynayeen waxaana goobjoogayaal ay sheegeen dhalinyaro fara badan howlgalkaasi lagu qabtay kuwaasoo la geeyey xarumo ku yaala degmada hodan walow markii dambe badankooda lasii daayey saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ayaa sheegay in howlgalka uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinaya islamarkaana uu qeyb ka ahaa howlgalka isdaba joogga ah ee habeenadii lasoo dhaafay laga sameynaya degmooyin ka tirsan gobolka banaadir sidoo kale intii uu xalay howlgalku socday waxa uu saameyn ku yeeshay goobaha ganacsiga qaar iyo socodka dadka iyo gaadiidka hase yeeshee markii dambe ayaa dib loo fasaxay weli laamaha amniga soomaaliya ma shaacin dadka lidka kuwa amniga oo ay howlgalka kusoo qabteen toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa isda- si isdaba jooga ay ciidamada dowladda soomaaliya howlgallo uga sameynaya xilliyada habeenkiia degmooyin ka tirsan gobolka banaadir iyo duleedka magaalada muqdisho howlgalladaas oo hay-adaha amniga ay sheegeen inay yahay mid amniga lagu sugayo weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado iminkana u diyaar garooba goorrow khabaaraadka dibadda
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
iminkana akhbaaraadka dibadda ugu yaraan afartan iyo kow qof ayaa ku geeriyooday kadib markii diyaarad laga leeyahay dalka ruushka uu dabqabsaday xilli ay hawada gashay ka hor inta aysan deg deg u cagadhigan garoonka diyaaradaha waa magaaladaasi moscow ee caasimada dalka ruushka muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya rakaabka diyaaradda oo isticmaalayay qalabka loogu talagalay inay adeegsadaan xilliga ay dhacaan xaaladaha deg dega laba caruur ah oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaradda ayaa ka mid ah dadka ku dhintay sida ay sheegeen warbaahinta ruushka goobjoogayaal ayaa waa goobjoogayaal ayaa sheegay halkaa dhegeystayaal aan ku celiyo goobjoog goobjoogayaal ayaa arrintan ku tilmaamay mid mucjiso ah diyaaradda uu dabka qabsaday waxaa saarnaa rakaab gaaraya toddobaatan iyo siddeed qofa diyaaradda ayaa qorshuhu wuxuu ahaa inay ka degto magaalada munis ee ee dhacda waa saacaddu markay ahayd afar iyo tobankii iyo konton g m ee wakhtiga dalkaasi ruushka wararka laga helayo ayaa sheegay in diyaaradda lagu qasbay inay garoonka ay ka dhaqaaqday ay si deg deg ah ugu soo laabato kadib markii la dareemo inay cillad ay jirto nin lagu magacaabo shufanko oo saarnaa diyaaradda ayaa u sheegay ayaa sheegay inuu qarax maqlay islamarkaana uu ku guulaystay inuu ka boodo muuqaalka baraha bulshada uu soo dhigay ayaa muujinaya dadka rakaabka ahaa oo ka cararaya diyaaradda u gubanaysa wuxuuna ku qaylinayeen waa noolahay iyo erayo kale nin kale oo goobjoog ahaa oo lagu magacaabo batrick ayaa b b c da u sheegay inuu la yaabay inuu arkay shil ka dhacay waa shil ku dhacay diyaaradda ka hor inta uusan korin diyaaraddaasi warar ayaa sheegaya in la wado baaritaano la xidhiidha waxaa dhaliyey shilkaani madaxweynaha dalka ruushka putin ayaa ka hadlay dhacdadan ayaa tacsi u diray qoysaskii iyo heladii dadkii ku dhintay shilkaasi warkii subaxnimo dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay saaxiibkii xasan axmed maxamed ayaa soo saaray warka intaa warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio